Warqaddii labaad ee rasuul Bawlos u qoray dadkii Korintos. Korintos labaad cutubka koowaad. Bawlos oo rasuulkii ciise masiix ku ah doonista ilaah iyo walaalkeen timoteyos waxaannu warqaddan u qoraynaa kiniisadda ilaah oo korintos ku taal iyo kulli quduusiinta akhaya oo dhan jooga nimcaha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix waxaa barako leh ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix oo ah aabbaha naxariista leh iyo ilaaha gargaarka oo dhan kan naga gargaara dhibaatada oo dhan inaannu kuwa dhib kasta ku jira ugu gargaari karno gargaarka ilaah nagu gargaaray waayo sida xanuunsigii masiixu uu noogu badan yahay sidaas oo kalena gargaarka iyagu xagga masiixu uu noogu badan yahay haddii layna dhibo waa gargaarkiinna iyo badbaadintiinna aawadood haddii lana gargaarana waa gargaarkiinna aawadiiskaa soo yeesha dulqaadashada aannu ku dulqaadanno isku xanuunsiga aannu annaguna ku xanuunsanno oo rajadayada aannu idiin qabnaa waa hubaal annagoo garanayna inaad tihiin kuwa xanuunsiga qayb ku leh sidaas oo kalena waxaad tihiin kuwa gargaarka qayb ku leh walaalayaalow dooni mayno inaad ka garaad la'aataan waxa ku saabsan dhibtayada ee xagga aasiya nagaga dhacday in hoos aad lanoogu celiyey si xoogga yaga dhaafsiisan sidaas aawadeed ayaannu xataa nolosha uga quusannay laakiin annaga qudhayadu waxaannu naftayada ku haysannay xukunka dhimashada inaannu naftayada isku hallayn laakiin inaannu ilaah isku hallayno kan sarakiciya kuwii dhintay isagaa naga samata bixiyey dhimasho saas u weyn wuuna na samata bixin doonaa kan aannu rajaynayno inuu weliba na samata bixin doono idinkoo naga wada kaalmaynaya baryada aad noo barideen in barakada lana siiyey kuwa badan daraaddood dad badan ay ku mahadnaqaan aawadayo waxaannu ku faanaynaa qalbigayaguna marag furayaa inaannu dunida ugu soconnay quduusnimo iyo daacadnimo xagga ilaah ee iguma aan socon xigmadda jidhka laakiinse nimcada ilaah oo khusuusan xaggiinna wax kale idiin soo qori mayno waxaad akhridaan oo aad garanaysaan mooyaane oo waanan rajaynayaa inaad sii garan doontaan ilaa dhammaadka sidaad si ahaan noogu garateen inaannu faankiinna nahay sidaas oo kale idinkuna kayagaa tihiin maalinta rabbigeenna ciise hubaalkaas daraaddiis ayaan doonayey inaan horta idiin imaado inaad barako labaad haysataan iyo inaan idinsii maro ilaa makedoniya oo haddana aan makedoniya ka imaado oo aan idinku soo noqdo idinkuna inaad xagga yuhuudiya ii ambabixisaan haddaba markaan waxaas doonayey miyaan rogrogay ama waxaan goosto miyaan u goostaa sida uu ninka jidhka raaca u goosto inay xaggayga noqoto haah haah iyo maya maya laakiin sida uu ilaah aamin u yahay hadalkayagu xaggiinna ma aha haah iyo maya waayo wiilka ilaah oo ah ciise masiix ee aannu anigu iyo silwanos iyo timoteyos dhexdiinna kaga wacdinnay ma ahayn haah iyo maya laakiin xaggiisa waa haah waayo inkastoo ay badan yihiin ballamadii ilaah waxaa isaga xaggiisa ku jira haahda oo weliba xaggiisa waxaa ku jira aammiinta in xaggeenna ilaah laga ammaano laakiin kan ina wada xoogeeya xagga masiixa oo ina subkay waa ilaah kan haddana ina shaabadeeyey oo carbuunta ruuxa inagu siiyey qalbigeenna laakiin ilaah baan markhaati ugu yeedhayaa xagga naftayda waxaan korintos u iman waayey inaan idiin turo ma aha inaannu sayid u ahaanno rumaysadkiinna laakiin waxaannu nahay kuwa idinla wada shaqeeya farxaddiinna aawadeed waayo rumaysad ayaad ku taagan tihiin